adeegyada caafimaadka asaasiga ee xarumaha annaga hadda aan ka shaqeyna ka socdaahi waxa weeye waa adeegyo loo qabto hooyada uur kale iyo ilmaha shanta sano ka yar intaba waa gartay mudane adeegyadaas aasaasiga ah hadda waxaa la wareegay maamulka gobolka banaadir marka waa maxay aragtidaada ku aadan arrintaas maamulka gobolka banaadir runtii aniga sida aan filayo waxa weeye waxaan ka aaminsanahay waa soo daadejinta adeegyadii caafimaad ee muxuu ahaa gobolku lahaa waxa weeye waa u dhowaansho ay usii dhowaanayso maaragtay bulshada waxqabadkii caafimaadka loo qabanayay sababtoo ah maamulku inuu macnaha wixii baahida ah oo meesha ka jira oo dhan uu si uu saydareeyo ama uu isagu la socdo waa muhiim waa arrin runtii laga maarmaana marka loo fiiriyo sidii ay horey u ahayd waxaan isleeyahay gobolku waa uga dhow yahay xagga maaragtay xogta iyo ka warqabidda adeegyada caafimaad ee deegaanka ka socda hadda waxaad isleedahay waa uga sii dhowaadeen intii ay markii hore ahayd
waa gartay mudane mar haddii maamulka gobolka banaadir uu la wareegay adeegyada adeegyadaas aasaasiga ah su-aashu waxay tahay maxaa isbedelaya
waxaa isbedelaya dabagalkii iyo ka warqabkii adeegyada caafimaad ee ka socda gobolku sidii hore waxbaa iska bedelaya sababtoo ah gobolku meelaha adeegyadu ay ka socdeen isaga ay hoos tagaan oo maamula marka sidaas darteed wa waxaan dhihi karaa gobolku wuu uga dhow yahay markii hore sidii xaaladdu ahayd waa gartay adeegyadaas marka inta badan waxaa ka faa'iidaysta hooyada ee dhallaanka ee ku nool magaalada muqdisho marka aan joogno degmada warta nabadda maxaa loo qabtaa hooyada iyo dhallaanka dhallaanka adeegyo fara badan meesha looga sameeyaa adeegyada meesha looga sameeyaana waxa waaye horta runtii in la yareeyo khatarta hooyada muxuu ahaa ku imaan karta xilliga dhalmada iyo cunugeeda intaba waxyaabaha hooyada khatarta ku imaan kartana waxaa kamid a inay maaragtay hooyada toxemia of pregnancy ay ay la kulanto in maaragtay muxuu ahaa hooyada sonkorta lahoo kale markii ay dhalayso kale dhibaatooyinka ay la kulmi karto waxaa kamid a yaraanta hooyada ka yar labaatanka sano oo uurka qaaday oo kale dhibaatooyinka ay la kulmi karto waxaa kaloo kamid a hooyada da-deedu ay soddon sano ka weyn tahay soddon iyo shan sano ka weyn tahay iyadana dhibaatooyin axaajira ay la kulmi karto oo caafimaad iyo ilmaha oo maaragtay uur uurarka oo aada u bata oo kale iyagana sidaas oo kale oo iska la iska daba gegeeyo marka taas waa hooyada problemka ay la kulmi karto oo muxuu ahaa high riski deliveryga ah waxaa kaloo oo jira deliveryga xagga xilliga dhalmadana hooyada waxyaaba ay la kulmi karto oo oo meeshan xarumahan lagu yaraba in maaragtay lagu yareeyo waxaa kamid a baronogid laborka hooyada foosheedu ay dheeraanayso ilmaha maaragtay dabakeenka ay dadku u yaqaaniin oo kale camal oo aan sidii saxda ahay maaragtay usoo baxaynin oo kale ilmaha maaragtay xarigga hooyada iyo cunuga isku hayaa ay qoorta isaga duubayaan oo kale waxaa kamid a urarka ilmaha badan hooyada ay qaadayso oo kale camal mataanaha iyo dhowrka oo badan oo kale waxaa kamid a maaragtay mararka qaar dhaawacyo kasoo gaara maaragtay hooyadu markii ay dhalayso umuleyso oo kale waxyaabahaas oo dhan ayaa jira oo maaragtay iyadana hoo xilliga dhalmada maaragtay la rabaa in lagu yareeyo cunuga ruuxiisa maaragtay dhalanayana isagana ruuxiisa sidaas oo kale in maaragtay miisaan cunug inuusan meesha ku dhalan cunug maaragtay miisaankiisu yaryahay si aysan hooyada u dhalin cunug maaragtay xilliga uu dhalanayo dhibaato la kulma dhiciska oo kale cunug oo yariisa oo dhicisa oo kale si loo yareeyo waxyaabahaas oo kalea kamid a hooyada oo marka ay uurka leedahay maaragtay iyadana sidaas oo kale waxaa kamid a inay ku timaado waxa la yidhaahdo eclamsia ama bere eclamsia kuwaas oo dhan maaragtay waxyaabahaas oo dhan baa meeshan lagu xaliyaa oo adeegyada maaragtay ay qabato xaruntan xarumahana ay kamid yihiin
iga waran talaalka
tallaaladu waxa weeye waa adeegyadan meesha xarunta lagu qabto ayuu kamid yahay hooyada iyo ilmaha yararka labadaba tallaalku sidiisaba waa ka hortag ka hortag waaye oo hooyada oo maxaa laga hortagaye in xilliga uurka leeda tee sano aysan la kulmin ama ay dhalayso iyo ilmaha yararka oo laga talaalayo cudurrada maaragtay sida khatarta ku faafa oo aan dawada lahayn iyaga oo muxuu ahaa intay shanta sano ka yaryihiin talaal laga siinayo oo khatar badan ugu jira cudurradaas ayaa kamid a talaaladu marka xarunta talaaladeedu waa joogta mar walba waa la helaa waxyaabaha ay qabatayna kamid yihiin talaaladu adeegyada ay qabato waxaa kaloo kamid a nafaqa darada hooyada iyo nafaqa darada caruurta yararka labadaba waa lagu xaliyaa xarumahan hooyada markay dhasho iyo markay uurka leedahay labadaba waxay la kulmi kartaa nafaqa daro labada marba waa meeshan waa lagu xaliyaa nafaqa daradu iyaduna dhowr nooc u kala baxda midda dhexdhexaadka iyo midda maaragtay aadka u liidata labadabana waa lagu xaliyaa meeshan xarumaha waxaad iga warantaa masaafo intee leeg baa laga soo aadaa m c h kiina ku yaala warjigley hoose masaafada meesha laga soo aado waxa waaye horta annaga catment areaan leenahay catment areadeennina waa qeyb un degmada kamid a degmada o dhan xataa ma wada aha qeyb degmada kamid aha annaga catment area noo calaamadaysan laakiin dadka imaanaya calaamad kuma taalo meel gobolay xataa ka imaan karaan waxay ka imaan karaan degmooyinka kale gobolka marka wixii noo yimaado annaga meeshay ka yimaadaan wax ka yimaadeene adeegga annaga aan hayno waa u qabanaa dadka da'da ah waaweyn iyo dadka dhalinyarada kulligood iyo hooyooyinka maaragta xilliga dhaqameedka ku jira intaba waa lagu daweeyaa kulligood hooyada uurka leh oo kale oo dhalinyarada oo kale waxay u baahan tahay la talin badan u baahan tahay marka wax la talina ma laga helaa xarumihiina ha xarumaheena xarunta sideedaba adeegga anaga aan qabano boqol kiiba siddeetan waa counseling ama la talin waayo boqol kiiba siddeetan boqol kiiba labaatan aa daweyna boqol kiiba siddeetan adeegga xarumahan uu qabto dhammaantood waxa weeye waa la talin ama waa counseling marka hooyada dadka maaragtay isguursanaya oo kabaliska markaas raba inay isguursadaan oo kale hadday noo yimaadaan waxaan kala talinaa waxyaabo badan oo la xiriira maaragtay caafimaadkooda oo ahaa dadka dhalinyarada ah oo kale sidaas oo kale hooyada uur kale oo iyadu xilligay uurka leedahay waxyaabaha priority-ga ugu muhiimsan meeshan kole ay kamid tahay oo aan adeegyada ugu badan aan ugu sameyno meesha marka xarunta sideedaba waxyaabo oo waxaa jira maaragtay priorities ama mudnaan u leh waxyaabo waxaa jira ama qodobo mudnaan annaga noo lahaa jira qodobadaas annaga mudnaanta noo leh oo xarumaha maaragtay adeegyadooda mudnaanta u leh waxaa kamid a in la yareeyo ilmaha yararka dhimashada ku imaanaysa oo inta badan cudurrada ay keenayaan in maaragtay la yareeyo nafaqa darada dhexdhexaadka seeda dhexdhexaadka iyo mideeda aadka u liidata in maaragtay ay waalidiinta maxaa kuwa isguursanaya iyo kuwa isqaba labaduba ay talooyin caafimaad ugu yimaadaan xarumahan waxaa kaloo kamid a in ilmaha dhalanaya oo kale la yareeyo si aysan ugu dhalan maaragtay miisaankooda oo hoos hooseeya in la dabagooyo ama la yareeyo yaraanta iodinka maadada iodinka la yidhaahdo deficiency in la yareeyo kale vitamin a deficiency oo kale vitamin a oo kale maaragtay jirka inuu ku yaraado ama la dabargooyo in la dhiirigeliyo hooyooyinka ilmaha dhalaan inay naaska muujiyaan lixda bilood oo ugu horeysa si toosa iyagoo aan xataa biyo u raacin inaan hooyooyinka koritaanka carruurta aan maaragtay kala talino oo dhiirigelin aan u samayno dabargooyinta waxaa kamid a cudurrada muxuu ahaa faafa sida kan dabaysha oo kale sida cudurkan kale sidoo kale maaragtay teetanada iyo inaan maaragtay la yareeyo ama la dabargooyo dhibashada ay dhaliso maaragtay cudurkan jadeecada waa garta waxaa kaloo maaragtay waxyaabaha oo priority-ga sare nooleh kamid a in maaragtay tallaalada coverageka bulshada tallaalka qaadanaysa ay ay sarreyso ama kor ay u kacdo waxaa kaloo kamid a maaragtay in la yareeyo ama laga hortago waxyaabaha cudurrada shubanku kamid yahay iyo cudurrada maaragtay upper respiratory infectionska waa garta mudan marka hawl kastoo la qabto waxay waxaa jira caqabado ka horgudban marka waa maxay caqabadaha idin haysta markaad u adeegeysaan shacabka ku nool degmada warta nabadda
caqabadaha annagana haysta waxaa kamid a in bulshadu runtii ay u baahan tahay wacyigelin zaa'ida oo dheeriya oo muxuu ahaa u baahan hawl fara badan u baahan in la geliyo iyo kharashaad badan iyo shaqo fara badan in la geliyo u baahan oo annaga keliga in aanaan ku ku filnayn waxyaabaha caqabadana haystay kamid tahay caqabaadka kale oo iyaguna jira waxaa kamid a mararka qaar howlaha adeegyada caafimaadka oo aan qabano oo ay dhacdo xilliyada qaar dhici jirta inay kala go' galo adeegka bulshada loo hayaa oo kala go' ku yimaado waxaa kaloo iyaduna jirta dadka oo mararka qaar u maleeya meesha adeegga annaga aan ka qabanayno inuu yahay adeeg dhammaystiran oo sidii isbitaal guud oo kale camal ayay maaragtay dadku ku markay ku yimaadaan waxay rabaan inaan u qabanno wax alla wixii isbitaal loogu qaban lahaa oo dhan taana awooddeenu ma gaarsiisna oo annaga waxa weeye waxyaabaha kaysaska aadka u culus oo dhan waxaan u gudbinaa isbitaalada waaweyn waxaan anagu meeshan ku xalinaa waxyaaba la yidhaahdo primary health care ama primary health unit marka adeegyadaas maaragtay mararka qaar caqabaadkaas waa la kulanaa waxyaabaha maaragtay aan laga maarmaanka ah mar kasta aan u baahannahay waxaa kamid a oo hadda looga baahan yahay haddii gobolka iyaga hawsha la wareegeen inay sameeyaan waxa la yidhaha health promotion joogtaa iyo waxa la yidhaahdo staff promotionka oo aada u liita oo muxuu ahaa mararka qaar waxyaabaha yarantaa oo intensive care helayaan ay waayaan oo ka go-o marmar oo kalabo kaga yimaado amaba muxuu aan maaragtay gaarsiisnayn sidii baahidooda ay ku xallin lahaayeen marka waxyaabahaas caqabaadkaasa iska jirdira taladeyda waxaan leeyahay adeegyada caafimaad oo noocaan xarumaha fuliya adeegyada caafimaad oo noocaan oo kale ah waxaan ku talinayaa in la la xoojiyo lana ballaariyo oo la gaarsiiyo dhammaan meelaha aysan gaarsiisnayn oo dhan dalka oo dhan in la wada gaarsiiyo ayaan ku talinayaa si loo helo xarumaha aasaaska caafimaadka bulshada u ah oo muxuu ahaa lagama maarmaanka ah oo ah xanuunka inta la daweyn laha in laga hortagaa fiican marka talooyinkii ka hortaga la xiriiro dhan iyo daawooyinkii muxuu ahaa laga heli karo adeegyada caafimaad aasaaska meel kasta in la geeyo dalka oo dhan ayaan ku talinayaa macnaha